asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu halkan waa golaha nineteen sixty golaha codka shacabka soomaaliyeed golaha codka shacabka soocawa marti noogu yahay gudoomiyaha gobolka sharaa waa maxamuud cuyoon golaha nineteen sixty aad aada iyo aada isugu xidhan yihiin wararka waxaa qaadi doona haddii laha yidhaahdo websirka goluska leeyahay golaha nineteen sixty dot com sidoo kale waxaa qaadi saadaal news buntlandis ayaa qaadi doona iyo weliba puntland of seven websirka kale goluhu leeyahay arrimaha ayaa ka qaadi doona dot com magacaygu waa dhagood aaguna loogu casiman yahay gudoomiyaha gobolka sharaa waa maxamuud ciyoon maxamuud dhawaan waxay soo booqday wasiirka qorshaynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha dowladda federaalka soomaaliyeed mudane jamaal maxamed xasan iyo wafdi ballaaran oo puntland ka yimi oo la socday iyo wafdi kaloo xildhibaana ah oo isaga la socday bal waxaad nooga warartaa guud ahaan socdaalkii ay gobolka kusoo gaareen oo ku yimaadeen wafdigaas uu si hogaaminayey maxay mashaariica ka ballan qaadeen halkeeday tageen iyo weliba sidoo kaleeto sideeda shucuurta dadka ay ahayd iyada laftigeeda
bismillahi raxmaani raxiim marka hore golaha nineteen sixty waxaan si kaliya laaba ugu salaamayaa dadaalka maaragtay ay ku jiraan iyo maaragtay fursadda ay siiyeen labadii bisha iyo saddexdii bisha waxaa gobolka booqasho ku yimid wasiirka wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha dowladda federaalk soomaaliya jamaal maxamed xasan waxaa ku weheliyey xildhibaano federaal ka socda iyo xildhib xubno ka socda labada gole ee golaha wasiirada iyo golaha baarlamaanka ee puntland agaasimayaal iyo maxaan ku idhaahdaa marti sharaf kale markii uu wasiirku soo gaaray xuduudda gobolka oo gobolka bari aan gobolka sanaag la wadaago halkaas ayaan markaa kaga hortegnay oo ku soo dhaweynay waxaan marka soo dhex marinay magaalooyinka udhexeeya eldaahir ilaa iyo ceergaabo oo dadku runtii si aada iyo aada maaragtay u ballaadan oo maxaan ku idhahdaa farxad ku dheehan tahay oo idijiiladooda iyo camalkooda ay maaragtay runtii ay aada u sare u ahayd ay ugu soo dhaweeyeen magaalooyinka udhexeeya ceeldaahir ilaa ceergaabo oo sagaashan kilomitr ah taas oo macnaheedu uu ahaa muddo soddonkii sano oo dowladda burburkay ahayd dowladda federaalka soomaaliya mas-uulkii ugu sarreeyey ee gobolka soo booqda ayuu ahaa marka taas waxay noo ahayd runtii socdaal taariikhi ah mashaariicda ugu muhiimsan oo gobolka ka socota oo wadada ceeldaahir ceergaabo iyo jaamacadda maakir iyo maaragtay waxyaabo kaleeto oo ceelal higag ah iyo wixii lamid ah ayuu booqday oo maaragtay arkay runtiina waxay u ahayd isaga inuu inuu arko oo dadka indhaha soomaalida waxay tirahdaa war indhaha daama wixii maaragtay xiriir ah oo dowladda puntland ay gobolada puntland ay ka gudbiso oo ay sanaagna ay ka mid tahay oo warkeeda u hayey oo warbixinaheeda u hayey waxa uu jeclaystay in warbixintaas war indhaa war indhaha daama ah uu maaragtay tago oo dadka lasoo sheekaysto oo la fariisto aqoon-yahankii bulshadii isimadii maamulkii dowladda si markaas uu baahida u arko gobolkana wuxuu xaq uga leeyahay oo maaragtay dowladda federaalka soomaaliya inay inay hesho marka runtii waxay ahayd arrin aada iyo aad farxad leh dadkuna uu kusoo dhaweeyey bulshada gobolka sanana ay kusoo dhaweysay maaragtay si farxad leh oo reereyn leh oo aada iyo aada u sareysa
waxaa jira maxamuud waxaa jira dhawaan waxaan wareysanay wasiirka wasaaradda amniga ee puntland waftigaasi la socday waxaa jirta wuxuu noo sheegay dhowr mashruuc oo kala duwan oo ballanqaad ka sameeyey gobolkaasi highland gobolka muxuu ahaayey gobolka muxuahay sanaad wuxuu ballanqaad oo sameeyey goorma asagu leey waa fulinaynaa ballanqaadooda uu samaynayo
runtii waxa in waxaa ugu muhiimsanaa in hay-adaha u n-ka iyo hay-adahan maaragtay horumarinta ka shaqeeya in ay gobolka ka ka howlgalaan oo si xoogan uga howlgalaan hadda n ma badna ka howlgalkoodu n taas nwaa ugu muhiimsanayd waxaa kaloo muhiimad gaara lahayd dowladda puntland waxay iskashi ku waday wadada aldaahir ergabo marka wadadaas n oo madaxweynuhu runtii uu uu niyad weyn u hayo wax kastana ama priority-ga ugu horeeya ama wax kaalinta ugu horeysa markasta wixii laga qabanayo puntland uu number one ka dhigo ayuu wasiirku uu maaragtay noo sheegay oo ballan qaaday in uu dhaqaale ay dowladda federaalka ay ku bixinayso taasna insha allahu tacaala si dhaqso ah haddii aan la idmo hawshaas ama dhaqaalahaas loo soo gaarsiin doono waxaa kaloo uu sheegay jaamacadda maakir oo statekoodii hore ama wejigii horeeto uu dhammaaday wejigii labaad iyo wejigii saddexaad inuu dabagal ku sameeyo oo kulamada wasiirada maaragtay qorsheynta jaamacadda carabta ee ka dhacaya kuwait uu maaragtay uga faa'iidaysan doono fursadaas wuxuu kaloo sheegay maaragtay ceelal biyood oo maaragtay meelaha maadaama gobolku runtii uu ku tiirsan yahay ceelasha maaragtay rigaga ah in dhowr meelood ceelkiyag ah laga hirgelin doono haddii aan la idmo marka arrimahaas ayuu maaragtay runtii uu noo sheegay noo iftiimiyey si dhaqsaana insha allahu tacaala hawshaas inuu usoo bilaabi doono ayuu ayuu sheegay dadweynuhuna runtii aada iyo aada ayay maaragtay uga mahad celiyeen dadaalkiisaas iyo safarkiisaas uu maaragtay gobolka kusoo booqday uu arkay xaaladda siday tahay
waa gartay habeenkii magaalada joogay wasiirku ma la shiray maqalga reebeynta siyaasiyiinta bulshada caadiga rayidka ma la shiray wax ma weydiiyey maxay soo sheegeen iyagu
wasiirku runtii intii galabnimada iyo fiiskii ahayd magaalada ayuu maaragtay dhex marayey oo maaragtay meheradaha iyo ganacsiga iyo maaragtay carwooyinka iyo meelaha maaragtay bulshadu ay maqaxiyaha iyo meelaha dadka ay maaragtay ka shaahaan ayuu maaragtay marayay oo dhex marayey si uu runtii aan aan caadi ahayn ayuuna ugu farxay amniga iyo maaragtay kala dambeynta iyo nabadgelyada ka jirta gobolka marka wuxuu markii dambena shirar la qaatay hodheelkii uu ka deganaa magaalada markii ugu horreysay isimada iyo maxaanku idhaahdaa odayaasha iyo guddiga wadada ceeldaahir ergaabo wuxuu kaloo shir gaara la qaatay aqoon-yahanka qaar kamid a haweenka iyo maxaanku idhahdaa dhalinyaro maxaanku idhahdaa ku haysta ka shaqeeya hay-adaha iyo hay-adaha maxalliga ah ama local n g oska la yidhaahdo intaas baa runtii xog waraysi iyo maaragtay inay maarata waxay siwadaarsadaan oo ay wasiga uga warramaan ayay maarata runtii ay maarata ka sheekaysteen oo xaaladda sidaa ugu furgalay
waxaa maanta tiisada ka daawanay ciidamo ilaa saddex boqol oo lowriye layidhi amniga gobolka ayay ka qayb qaadan doona ilaa kula gaarsiin doono maxay tahay ujeedada ciidanka loo ururinaya marka amniga laga yimaado yaa ka ururinaya yaa ka mas-uula yaa dhaqaalada bixinaya
runtii waa hawl aan maaragtay qorshaheedu uu aan haddeer aan maaragtay si fiican uga warbixin karin oo ma garanaysaa la wado marka waxay u baahan tahay in maclumaad gabal insha allah marka aan ka helno hadii alle ma insha allah waxaad tagtay magaalada garowe lafahaantooda oo qalabyo xafiis iyo arrimo noocaas ah u tagtoo wasaaradda aad ka wada hadlayseen yaa wasaaradda arrimaha guduhu iyo wasaaradaha kale miyaana iyagu qalabaynla xafiisyada ku yaala gobolka marka laga reebo wasaaradda arrimaha gudaha oo adiga shalay qalabkii xafiisyada gobolka kugu wareejisay miyaana iyadu ahay wasaaradaha kale siyaga laftidooda miyaana qalabayn gobolka
dadka shaqaalaha ah oo dawladda u shaqeeya gobolka jooga waxay ka kala tirsan yihiin wasaaradaha kala duwan oo sagaal iyo tobanka wasaaradood dowladda puntland ayaa wakiilo u joogaan gobolka marka wasaarad walbi xafiiskeeda inay dhisto oo qalabayso oo maxaanku rahdaa ay dayactirto ayaa waajib ku ah intooda badanna way qalabayeen aniga ka gudoomiye ahaan waxaan hoos imaadaa wasaaradda arrimaha gudaha marka maadaama safaradii iyo shaqooyinkii badnaa oo xilligii lasoo dhaafay shantii sano oo aan xafiiska joogay qalabkii hore uu duugoobay ayaa wasaaraddu maaragtay ay qaadatay go-aan ah in qalabkii horeeto oo duugoobay la iga bedelo oo qalab cusub oo dhamaystiran qalab xafiisya dhamaystiran xafiiska gudoomiyaha gobolka lagu qalabayo si maaragtay shaqadii loo dabdegeliyo
waxaa jira biyoxirano laga dhisaayey cawsan coos kale biyoxireen midigale laga dhisaayey kuwo xarun waaweyn ahaa oo dawladda ballanka cadday ma bilowna misto waa ballankaas afkaa iyo calaamadin dhulkii dhagax la iska dhigi jiray oo kaleeta ah runtii meelahaasi ama wasaaradda deegaanka duurjoogta iyo dalxiiska dowladda puntland ayaa waxay qaadatay siyaasad ah biyahan maaragtay roobka waxyeeleynaya deegaankii hadhowsana badda gelaya oo boholaha jeexaya oo dooxooyinkii bohola ka dhigaya in la xidho oo ama biyoxidheenno laga sameeyo ama loo duwo dhulka aqsimeedka loo duwo oo boholaha la xidho marka wasaaradda deegaanka ayaa hawshaas gacanta ku haysa wayna socdaan harooyinkaas iyo biyoxidheennadaasi waliba biyoxidheenka ugu weyn weeye kamidigalo laga sameynaya oo hadda shaqadii la wadaa waa biyoxidheenka ugu weyn laga hirgelinayo puntland guud ahaan laga hirgelinayo wey marka shaqadaasi waa socotaa meel fiican ayay maraysaa runtii waanu bogaadinaynaa wasaaradda deegaanka shaqada ay maarata gobolka hayso
waa garta dadweynaha soomaaliyeed ee ku dhegaysanaya golaha nineteen sixty iyo weliba dadweynaha kale ee soomaaliyeed ee wasiirada kaa dhegaysan doona sida madaxweynihii dowladda federaalkuna bero way iman doono maxaa jaashaa ku tiraa ku tiraahdo inkastoo la sheego gobolada puntland uga booqan doono maxaa farriin u gudbinaysaa gudoomiya
marka ugu horeysa waxaan dhammaan bulshada soomaaliyeed markastay joogto qurbaha iyo dadka gudihiisa labadaba aan maaragtay u rajeynayaa nabadgelyo iyo soomaalinimo iyo midnimo ayaan u rajeynayaa dadka qurbaha joogana waxaan si gaara uga ilaahay uga baryayaa inuu dhulka ay joogaan uu ku nabadgeliyo caafimaad uu ku siiyo soomaalinimo iyo midnimo iyo maxaanku rahdaa iskaashi gacmaha la isqabsado ayaan u rajeynayaa ummadda soomaaliyeed marka way soo kabanaysaa wadadii maxaanku yidhaahdaa dowladda soomaaliyeed oo burburkii kabacdi maaragtay lainaga burburiyey oo qabiilku inaga burburiyey inay soo dhisanto oo insha allahu tacaala aynu dib ugu soo noqono golayaasha caalamiga ah ayaan maaragtay rajeyneynaa marka waxaan rabnaa in bulshada soomaaliyeed meelkasay joogto arrintaa ay ka qayb qaataan oo ay midnimada soomaaliyeed ka ka shaqeeyaan oo ay isku duubnaadaan wixii maaragtay khilaaf ah ama wixii dhacaa bini aadan baa layahay waa la iskhilaafi karaa
waaya aada iyo aad buu umahadsan yahay kaasi waa gudoomiyaha gobolka sanaag waa maxamuud ciyohon boqol kiiba boqol aad iyo aad ugu mahadsan waraysidaas uu ina siiyey idinkoo mahadsan waa golaha nineteen